أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee diiradda jimcaha oo maantoo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan toddobaadkan barnaamijka diiradda jimcaha waxa aynu ku soo qaadan doonnaa isku soo dhowaanshaha ay ku dhawaaqeen xukaamta carbeed iyo maamulka yahuudda xilli donald trump oo ka shaqaynayay isku soo dhowaanshahaasi iyo xidhiirka dhex maray dhinacyadaasi uu meesha ka baxay islamarkaana dalka maraykanka uu yeeshay madaxweyne cusub barnaamijka waxaa toddobaadkan inagala qaybgelaya oo arrimahaasi baaritaanno ku soo sameeyey suldaan maxamed garyare oo ah aqoon-yahan dalka dibaddiisa jooga anigoo maxamed daahir ayaa barnaamijka soo saaray oo idila socodsiinaya waa markaliyo diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون hagaag waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan gudagalayaa barnaamijka diiradda jimcaha bilihii lasoo dhaafay waxaa si isdaba joog ah isku soo tarayey xiriir ay yeelanayaan dalalka carbeed iyo maamulka yuhuudda oo gumaysanaya ummadda reer falastiin haysana dhul ay leeyihiin dadka muslimiinta heshiiska iyo isku soo dhowaanshahaasi waxaa ka shaqaynayey donald trump ilaa iyo hadda dalalka ku dhawaaqay in ay xiriir la samaysteen cilaaqaadkan ay wanaajiyeen waxaa ka mid ah baxrayn imaaraadka carabta sacuudigana wuu baqayaa mooye wuu ku qanacsan yahay in xiriir lala yeesho yahuudda dhowaanna dalka sacuudiga waxaa booqasho sir ah ku tegey ra-iisul wasaaraha yahuudda madaxa muusaadka iyo wafdi ka socday dowladda maraykanka kuwaas oo kulamo la yeeshay maamulka al sacuud haddaba arrimahaas ayaan si aad ah kaga hadli doonnaa waxaana soo dhoweynayaa suldaan maxamed garyare suldaane ugu horeyn bal dib noo xasuusi taariikhda casriga ah ee yahuudda ee haddii aan in yar dul maro taariikhdii casriga ee yuhuudda ee waxaa la yihahdaa wixii ka dameeyey ee xilliga islaamka waxaan la filayaa dhibaatooyin ka geysteen ee madiina oo ay muslimiinta u geysteen oo ay dagaalkii maaragtay khandaq ama dagaalkii maaragtay axsaab uga baxeen muslimiinta iyo kadib markii gacanta la saaray nimankii reer binu qoreeda iyo reer binu qaqaa oo muslimiintu ay gacanta saareen dhibaatooyin ka geysteen kadib waxa ay u kala yaaceen baa layihahdaa duniyada daafaheeda mar ol ay dhibaato geystaan oo iyagu ay galfada bilaabaanna gacan baa la saari jiray ciid walbaa saari jirtay marka taariikhda casriga yuhuudda waxay ka bilaabatay qarnigii sagaaliyo tobnaad dhammaadkiisii kun iyo sideed boqol sagaashanaadkii waxaa iminka loo yaqaan maanta hayada casriga la yahada sionisamka ama sahiyoniyadda waxaana bilaabay baa layihahda nin theodor hersi kun iyo sideed boqol sagaal iyo todobadii isagoo markaas waxa leeyahay history of sionism taariikhdii sioniyadda sameeyey wuxuuna aada ugu dadaalay inuu qoro ama ka sheekeeyo ama maaragtay uu abuuro waxa la yihahdo jewish history taariikhdi ama sooyaalkii yuhuudda marka waxaa la ohan jiray hovenay sion ayuu sameeyey wuxuuna dhisay baa layihahda labaatan magaalo oy leeyihiin yuhuudda ayuu ka dhisay dhulka falastiin muddo udhexaysay muddotodobiyo toban sana ama sideed iyo toban sana ah oo xiliyadaasa kun iyo sideed toddobaatankii ilaa kun iyo sideed boqol iyo sagaashan iyo toddobadii xilligii ay dhahaan holocostiga oo inadan xasuuqii yuhuudda ilaa ilerba u geystay ayay waxay ka fekerayeen intaan la gaarin xilliga wax la yihahdo jewish national home ama inuu leeyahay inuu jiro guri ama hoy ay leeyihiin qaranka ama ummadda maarata yuhuudda sida la yihahdo oo lagu dhex yeesho dhulka falastiin waa muddo ay ku fikerayeen waxaan arrintaas dabada ka waday nimanka la yihahdo dabad joogta ama diaspora waxa afka laatiinka lagu yihahdo taasina marka waxay saashay in kun sagaal boqol sideed afartankii markii la asaasay kadib waxaan maanta loogu yeero ummu mutaxda ama qaramada midoobay in dhulka falastiin la saamiyo oo la dejiyo iyagoo ku andacoonayey in ayagu dhulka ay lahaayeen marka intaan dhulkaas la dejin ayaa waxaa la dooransiiyey laba meelood oo caalam ka mid ah ilaan caalamka iyagaa ka dambeeyey baa layihahdaa dhisitaankii waxaan loogu yeelo ee qaramada midoobay ee nimankan reer galbeedkana ay ku shaqaystaan oo nasaarada u ku abtirsan laakiin aan asal ahayn marka waxa layihahdaa waxa dalka uganda in la dejiyo ayaa la rabay waa diideen jasiirada seashalis ee ku yaala galbeed bariga koonfur bari ee qaaraha africana oo dhul qurxoonna waa diideen markii la wadiin waxay yihahdeen waxaanu u diidnay dadka iyaga waxaanu ku dagaalgelaynaa in aanu ka nimi ardul falastiin iyo khaybar iyo xijaas iyo dhulkaa bariga dhex jasiiratu carab inaanu asalkii ka nimi oo dhulka aanu taariikh ku leenna ayaanu dadka iyaga ku dagaalgelinaa oo aanu lacagta kaga qaadnaa iyo in ay ka qayb qaataan laakiin dhul ayan aqoon oon abayaashood iyo awoyaashood midna uusan abtirsiyo lahayn ama raad ku lahayn in aanu dadka geyno way nagu adagta saa la adigeed waxaa la yidhaahdaa saasaa lagu dejiyey dhulka falastiin walow lambar aan badnayn oo muslimiinta ku hoosnaan oo muslimiintu badbaadisay ay ku noolaayeen meelo badan oo ka mid ah dhulka maanta xijaas iyo maaragtay dhulka falastiin weligoodna waxay ku badbaadi jireen oo runtii ay ku carar haddayn dhibgeysan dhulka muslimiinta laakiin inta kale aan muslimiinta ee nasaarada iyo wixii lamida iyo nimankan cawaanka ahay waa leyn jireen yuhuudda sababtaa niman aada u fidmo badan oo runtii dhib badan weeye dhib ayaan caalamka geysana runtii kama dhaco aayadaha qur-aanka dhanna waxay ka sheekeynayaan in ilaahi subxaana wa tacaala uu doortay oo maaragtay ambiyada badna loo saari jir lakiin mid walbana ambiyadeena barna waa dileen barna waa beeniyeen marka niman dhib badan weeye ilaa maarata samada looga dhowjiye maaragtay shimbiro duban iyo malab oo suurata daaha iyo maarata kaaf iyo albakri kulli ay ku cadaynayaan in maarata nimanka saa loo karaameeyey oo maaragtay ilaahi subxaana wa tacaala u doortay ambiya inta badan ay kasoo bixi jirta laakiin hayeen niman dhib badan oo maaragtay mar walba diida xaq meesha ay joogaanna dhibaato iyo qas ka geysta marka taarikhdan casriga marka ay dunida ku leeyihin waxa weeye waa taa hagaag suldaan garyare bal nooga waran yahuudda iyo saameynta ay ku leeyihiin dowladaha caalamka madaxda soo martay galbeedka inta badan ingiriiska oo markaa calanka u hayey maaragtay nimankan reer galbeedka ah ayaa waxaa soo maray niman badan oo runtii madax ah oo reerwasaaryaal ah oo runtii maamulka dalka soo qabtay ouna ka mid yaha ninka la yidhaahdo maaragtay reerwasaarihii kun iyo sideed boqol xoogaa ka ahaa loolan jiray benyamin ninkaasoo markaa isagu qeyb ka ahaa in lagu sameeyo sahmin ama maaragtay la tago awood iyo dhaqaalna ku baxshay in dalalka ay nimanku sheeganayaane ah dhulalka falastiin iyo khaybar iyo dhulka muslimiinta xijaas in maaragtay loo diro koox dhulmareena oo rag iyo dumarba leh runtiina doonaya maaragtay inay sahmiyaan dhulkaa si nimanka loogu sameeyo saldhig ama maaragtay dhul ay degaan awoodna dhaqaalena la siiyo laakiin dadka muslimiinta dhulkaa degan oo markaa ay gacanta hoos imaanayeen dowladda islaamka ee cismaaniyada loo tusiyo dad dalxiisyaal ah oo iska soconaya laakiin ahaa dad runtii sahan ku socda waxaa ka mid ah gabadhii basaasida carabta loo yaqaan ama carabta u bixiseen maarata amiiradii muminiinta oo nimankan badan oo carabta maantay caalamka carab haysta ka dambeysay inay dolo noqdaan dabeedna kicisay umaradii maarata odayaasha carabta ee badowda ahaa ee islaamka hoos joogay xilligii maaragtay cismaaniyada ama dowladda islaamiga ahayd marka maaragtay geetod beel baa ka mid ahayd oo ahayd asalkeedii gabar maaragtay ingiriisa laakiin awoodna badan laakiin asalkeedii yuhuud ahayd abeedna dhowr jeer ula shaqeeyey benjamiinka wasaaraha ka ahaa dalkaas kun iyo sideedkii boqol ilaa kun iyo sagaalkii boqol marka awood saameyn siyaasadeed iyo mid dhaqaale ayay ku lahaayeen ilaha dhaqaalaha oo yurub oo dhanna iyagaa gacanta ku egay maadaama dadkan ay dad runtii aqoon badan oo kitaabkii maaragtay maarata towreed ay dhaxleen oo maarata aqoon badan aada u aqoon badnaa aqoon badanna ku jirtay oo runtii kitaab aada u cilmi badan ahaa haddana waxa weyaan way gumaysteen oo maskaxday ka qabsadeen nimankii ay duleeyeen oo maarata nasaarada ahaa oo maarata ay la degeen dhaqaale iyo siyaasad dhaqaalihii iyo cilmigiina waa ka qabsadeen taasina waxay keentay inay saameyn badan ku yeeshaan dalaalkii marka u tutugroonaa reer galbeedka ee kufaarta ahaa oo caalamka markaas dagaalkii ay isku laayeen ku guuleystay oo maraykanka iyo ingiriisku iyo jarmalku waxaan leeyahay iyo faransiiska ay u xog badnaayeen jarmalkan awood bay kula hayeen intaan hitler kusoo bixin oo waxaa la sheegaa dhaqaalaha ugu badan dhakhaatiirta ugu badan qareenada ama looyrada ugu badanna inay jarmal ahaayeen maaragtay ahaayeen jarmal waxyaalih ay ka xanaaqeen uu ka xanaaqeen ninkii loodhan jiray hiller baynahayd waxaa laga yaabaa inay faa'iido u noqotayo cadiifad bay ku heleen holocostigio cid walboo caalamka soo ka talis waxay leeyihiin nimankaasaa la laayey nimankaasaa la xasuuqay nimankaasaa maaragtay dhibaato loo geystay marka waa in gacan la siiyaa oo loo sameeyaa dowlad oo loo siiya dhula degaan oo loo hiiliyaa ilaa maantana waxay qaataan magtii dadkaa laga laayey keligoodna lama layn dad badan baa lalaayey laakiin iyaga ayaa cid walba sheegtay oo lambar u samaystay oo cid walba kaga qaada ilaa hadda ay usoo dhadhaceen inay carabtii markii yurubtii lasoo xaalufiyey oo jarmalkii iyo ruushkii iyo meelo badan lasoo xaalufiyey hadda la doonayo in carabta lagaga qaado lacag olyado nimankii khaybar iyo maka ayaa xilligii islaamku nebi maxamed cali sala salaam uu jooga dunida iyo asxaabtiiba ay ku laayeen magtoodii baa laydinka rabaa oo waxaa la doonayo mustaqbalka in maarata carabtan nimanka umradaha oo asalkooda aanba la hubin meel laga keenay maarata lagu naas loogi doono oo lagu maaragtay maali doono mustaqbalka xoolahooda iyo dhaqaalaha muslimiinta ay ka afqabteen laakiin iyagu ay dhigteen banuugta iyo bangiyada caalamka iyo hay-adaha maaliyadda ee galbeedka ku yaala dhulkoodiina ku aamini waayey mid walbana goorta uu dhinto sida ka dhacday dalal badan oo afrika ah laga dhaxlo oo la qaato oo ayagu adeegsadaan inta u noolaana uusan waxba kaga intifaacin laakiin ummaddii lahayd laga qaaday maxamed gareer yuhuuddu maxay xilligan ugu dhiiradeen in xukaamta carbeed ay ku cadaadiyaan inay ku dhawaaqaan xiriirka ay la leeyihiin yuhuudda iyagoo u sii maraya maraykanka
waxaa waayadan dambe soo baxday in xukaan badan oo carab ah oo awal ummadda ugu sheekeyn jiray caalamka ee dhihi jiray yuhuud waa inaan la dagaalamaa waa in maaragtay la cunaqabateeyaa waa inaan xiriir lala yeelan waa inaan ganacsi lala gelin ilaa ardul falastiin iyo qeybta qeybta bari ee daanta bari ee jerusalem macnahaan leeyahay qudus gacantaas muslimiinta lagu soo celiyo oo yuhuuddu ay faraha ka qaado wixii ka dameeyey heshiiskii belfor ee kun sagaal boqol sideed iyo afartankii lagu wareejiyey waxaa marka swediin leh xilligii yuhuudda lagu wareejinayey dhulka falastiin ee sideed iyo afartankii oo wasiirka arrimaha dibadda ee ingiriiska iyo raggii la shaqeynaya ay ku wareejiyeen ballanqaadkii belfor waxaa dowladda sacuudiga amiirka ahaa cabdicasiis ala sacuud waxaana wasiirka arrimaha dibadda ahaa faysal oo mar noqday boqorka dalkaas marka raggii ogolaaday buu ka mid ah in la bixiyo dhulka falastiin oo yuhuud lagu wareejiyo oo markaa ka mid ahaa waxaan loo yaqaano umad uxud ama qaramada moday dalalkii muslimiinta ee markaa xorta ahaa ee ku jiray buu ahaa oan gumaysi gacantiis ku jirin oo gumaysigu naasnuujinta ku waday marka su-aashu waxay tahay haddii xilligaa ay iyagu bixiyeen oo qeyb ka ahaayeen iyagoo la dagaalamayey khaliifadii islaamiga ee cismaaniyada maantay ummadda waxay ugu sheekeynayaan dhahayaan waxaanu la dagaalamayna yuhuud oo ma aanu ogolin in loo aqoonsado ama xiriir ganacsi lala yeesho iyo mid dhaqaale haddii ayan dhulka falastiin xoreyn iyo qeybaha bari oo ay ka haysato magaalada qudus marka yaa la khaldaya marka yay arrintaasi marka ku socota marka waxa waayadan da markaas bilahan dambe aada u soo baxay in dalal badan ay ka mid yihiin imaaraadka iyo baxreen ay ahaadaan dalalkii ugu dambeeyey oo runtii la yeesha heshiis siyaasiya ama waxa la yihahdo diblomatic tis ama isku xir xiriir xagga diblomaasiyadda oo munaafiqnimo ah la yeesha maaragtay maraykanka ayaa waxa uu maraykanka u dhigay labada dal inay noqdaan brokeri ama dhedhexaadyaal dulaaliin ka shaqeeya in carabta inta kale lagu soo dumo arintaas saraakiisha falastiin ee iyagana magaca beenta loo sameeyo oo dhulkooda wala haysto laakiin dagaal heshiiska oslo oo sagaashankii lagu khalday oo oslo accord oo lagu khiyaaneeyey nimankii b l o oo iyagu waxba aan dhaamin umaradan carabta oo iska cilmaaniyiin ah aakhirka mid loo dilo hadafkii iyo qasdigii dadka falastiin ay la dagaalamayen yuhuudna meel marhabaabiyey ayaa iyagu dhowr jeer cambaariyey oo arrintaa u arkay maaragtay inay ka hor imaaneyso heshiisyadii lixdan todobadii go-aamadii ay qaateen jaamacatul carab oo dalalka carabtu ahayd inaan yuhuud lala heshiin ilaa dhulka falastiin oo muslimiinta ay kusoo duushay ka kacayso laakiin waxaa arrintaa jebiyey oo waadama jebiyey dalka masar oo kun sagaal boqol todobaad sagaalkii heshiisi camp david kula heshiiyey oo u bilaabay in carabi ay la heshiiso wixii mar dadka shacabkan lagu khaldiyey in yuhuud lala heshiin karo oo anwar saadood buu ahaa walow markii dambe gacanta muslimiinta uu ku baxay waxaa marka ku xigay oo markiiba iyana tallaabo kala qaaday bacda maaragtay labaatan sano ku dhowaad aduu shan iyo toban sano dalka jordan oo iyaguna afar kun sagaal boqol afar sagaashankii iyaguna heshiis la saxiixday oo laba dalna waxaa la yihahdaa xad bay wadaagaan oo dhul muslimiin ah oo gacanta yuhuudda gale ayay xad la leeyihiin ee dhul ay yuhuuddu leedahay xad lama leh oo waad garanaysaan oo waa dhulkan falastiin iyo dhulkan dhankan ghaza oo kulaasha siinay iyo dhankan maaragtay dhulkan la yihahdo maaragtay ramalla iyo qudus qeybo ka mid oo iyaduna xadkan beenta aye jordan ama urdun iyaduna la kulaasha qeybo ka mid ah qeybta galbeed ee webiga jordan laakiin in la cadeeyo oo laga dhigo mid yuhuud lagula heshiiyo israa'iil qeybta ugu odane waxaa ka shaqaynaya ninkan hadda jooga donald trump oo runta aan u arko kufaar ninkii u fiicnaa inuu yahay oo runta sheegaya carabta umrada carabtana fashiliyey oo sheegay inay yihiin waxay yihiin ku sheegay laakiin muddo la howanayo go aan saxhayn oo muslimiinta lagu khaldayay marka wuxuu aada uga shaqeeyey in carab oo dhan ay u hogaansanaato awaamiirta ama hoos timaado magaalada talabiib laga xukumo oo halkaas siyaasiyan iyo dhaqaaliyan iyo ijtimaaciyanba laga xukumo oo halkaa caalamku ay bariga dhex waxa la oran jiray oo intaa isku dabo isku maaratay ilaa iiraan intaa udhexaysa oo carabta u badan tahay in halkaa hogaankeeda laga maamulo oo laga go-aamiyo wixii masiir siyaasiya iyo mid dhaqaale iyo mid lagula dagaalamaya muslimiinta halkaa ay arrintu ka bilaabato la isuguna yimaado wax markii aada uga shaqeeyey isagoo markaas dhinac wada oo khiyaanaynaya oo marada saaraya heshiis beenaadkahayd ee carabtu ay la gashay yuhuudda oo ahayd in dhulka falastiin uun qadiyad meel la saaro lana xoreeyo taas marka nimankan siyaasiyiinta falastiiniintu niman fahamsan wey laakiin nimanka muslimiinta ah ee la dagaalamaya ee xamaas iyo wixii la midi arrintaa ma ogola waana niman fahamsan qaabka loo sharciyeynayo awal dhulka waa la sharciyey laakiin dadku dareen bay ka qabeen laakiin maanta waxaa laga shaqaynayaa in la sharciyeeyo oo laga dhigo mid xalaal ah aan ciidina ka doodin heshiisyo dambe iyo akooryo dambe iyo fadhiyo dambena aan laga qaadan haddii aan dib uga noqono warbixinada kala duwan ee kasoo baxaya waxay leeyihiin in wadamada golofka la yihahdo ama gacanka carabta oo dhami ay maaragtay sameeyaan u bedelaan dagaalkii waxaa la yihahdo confertitis waxa la yihahdo isku xir ama xiriir daboolan oo ay la yeeshaan israa'iil sanadahan dambe kaasoo marka dib u celinaysa hesiiskii shagaashanaadkii lala galay oslo oo ay maraykanku ka ahaa dulaalka oo la doonayey in lagu heshiisiiyo falastiin iyo iyo maaragtay iyo b l o ila falastiin dambe kuma jirta b l o baa nimanka la heshiiyey iyo yuhuud kaasoo markii dambe been kusoo dhammaaday waxaana adan iska bedelin maanta wadamada kale oo ka mid ah carabta ayaa iyagu runtii qarinaya inay shaaciyaan inay xilin leeyihiin maaragtay israa'iil ama yuhuudda meesha dalal kale ay weli ku adkaysanayaan inay aada ugu maaragtay uga fekerayaan amay ogolaan doonin in la baaba-asho ama laga hor yimaado heshiiskii maaragtay ama hal abuurka heshiiska ee israa'iil ay kaga baxaysay ama ku banaynaysay dhulka falastiin qeybo ka mid ah oo qabsatay ama lagu soo daadgureeyey kun sagaal boqol lixdan tobadii qaarna dagaal ku qabsatay qaarna lagu soo daadgureeyey markaasuu dhacay dagaal udhexeeya saddex dal oo caraba oo suuriya urdun iyo maaragtay iyo masar iyo israa'iil oo iyagu iskulaala wixii ilaa heshiiskaa la furiyana ma dhacayso wax la yihahdo in la caadiyeeyo xiriirka udhexeeya yuhuudda iyo maaragtay iyo dalalka carabta arrintaasna waxaad u malaysaa inay laba afleynayaan oo ay laba midabaynayaan oo afnax ku sheegayaan afa kalena ay hoos yuhuudda xiriir kala wataan laakiin dadka oo darusa siyaasadda wax fahamsan ee dadka muslimiinta oo qulubtooda ay diinta ku jirto khiyaanooyinka iyo xumaanta reer galbeedka gaalada iyo muslimiintana fahamsani arrintaa waa la socdaan hore ay nooga dheegsanayeen maanaha mid lagu khaldo lakin dadka shacabka leymaanka ah oo shucuubtoo badan dowladaha caalamka beentan lagu khaldo ayaa arrintaas runtii ay macno kale u sameynaysa laakiin dadka hore u yaqaanay ama la socda xaaladda muslimiinta iyo colaada iyo aadna ugu dhow diinta diintana ku dhaqma ma aha oo aayadihiiba haystaan oo xaadiista rasuulka haystaan oo sooyaalka islaamka haystaan iyo waxaa yahuuda tahay ama guddo iyo inaan heshiis laga gelin karin iyo heshiisyada si uga baxaan marka ma aha cid lagu khaldayahay iyaga waa cid kale waxaa lagu khaldaya usbuucyada lasoo dhaafay waxaa dhacday in dubay abudubay madaxdu tahay ee toddobada imaare ee layado imaaraatu lcarab iyo baxrayn ay saxiixeen heshiis saxa oo ay la galeen guriga aqalka cad maraykanka u dhexaadka ah kaas oo ay la doonayo inay ku soo xiraan shan dal oo iyagoo aan runtii weli caddayn inay maaragtay heshiis la galaan yuhuudda oo ka cagajiidaya leanna iyagoo dalkooda khaldaya laakiin macnuhu maaha inay didan yihiine waxay diinayaan kacdoon shacab iyo wixii dhici kara haddii ay heshiiska caddeeyaan laakiin shantaa dalna ma aha shan shan dal oo runtii la magacaabay laakiin waa la garan karaa waxaa kaloo jira dalal badan oo carab ah oo iyagu runtii isu taagay ama oo arkay mid saxa inay caadiyeeyaan heshiiska lala galayo yuhuudda oon laga dhigin wax qariib ah ama aan lala yaabin cumaan baa waxay ahayd baa leeyahay siday wararku qorayaan ama ay ku caddaay xogta laga helayo xagga international relationska xiriirka caalamiga iyo dimuqraasiyadda ragga u fara doola maarata u dhow doola ay sheegayaan cumaan waxay u hanideysay baa leeyahay ama u taanideysay oo soo dhoweshay imaaraatul carab iyo baxrayn heshiiska ay shaaciyeen oo dumulatic tiska ama xiriirka dumulaasiyeed ay la gaareen israa'iil dhowaane muddo dhow oo aan sidaa u fogeyn arrintaasi marka waa mid runtii aada uga hor imaaneysa qararadii lala gaari jiray yuhuudda ama caalamka ay hordhigi jireen jaamacatu carab ama dalalka carabtu marka laga hadlayo heshiis lala galo yuhuudda in ay barbar taallo dhulkii falastiin oo nabad lagu soo dabaalo lagana kaco oo u badan tahay gaar ahaan qeybta bari ee magaalada qudus oo ah caasimadda falastiin ilaa iminka ay carabtu ereygaas waa ku dhawaaqdaa laakiin haddii heshiisyadan olaadaan u malaymayo in ereygaasi uu sii shaqayn doono ama political termiska erebixinta siyaasadeed ay noqon doonto mid sii shaqaysa aad baad umahadsan tahay yahuuddu maxay tahay danta ugu jirta inay xiriir la yeeshaan dowladaha carbeed
dana badan bay yuhuuddu leedahay dana badan ayay yuhuuddu leedahay midna waa mid ayad rabto midna waa mid iska neejira oo ilaahi subxaana watacala ugu talagalay oo markay akhda suurat alxujuraat iyo axaadiistii rasuulka waxaa cad in nimanku lagu soo ururinayo meeshii lagu leyn lahaa dhulkan islaamka ah oo ilaa uu geedku gaaro uu yidhahdo yaa muslim yaa cabdallah yaa cabdullaahi macnaha yaa urdun yaa falastiin yaa soomaaliya yaa ciraaq maaha qofka markaa geedku wuxuu gaarsiinayaa darajadii ugu sarreysay wuxuu le yaa muslim ama yaa muslimiin yaa cabdullah yaa cabdullaahi kaale waa kan dil geedka qardiga layihahda baa la sheegaa oo iminka ay beeraan runtii geedaha aada looguma dhulkay qabsadeen buu ka mid yahay iyo dhagxaantu ay sheegi doonaan markay ku gabadaan sida loo leynayo marka taasi waa mid ilaahi subxana watacala hore u ballan qaaday oo ballanta ilaahay ku jirtay rasuulku noo sheegay oo waa mida aanna baajin karin oo aan laga horimaan karin ballanta ilaahi waa xaq dhacaysa taasi waa mid midina waa siyaasiyiin iyago aaminsan yihiin oo waxay doonayaan inay khaybar iyo ardulxijaas iyo dhulkii ay sheegan jireen ay dib ugu noqdaan marka waa laba arrimood oo iskeenaya taasi waa danaha ugu weyn oo ay leedahay laleedahay xiriirka carabta inaan maarata loo arag cadow oo lasoo dhowey dhulka ay degaan oo dhulkan haddii ay xoog ku degaan kan dhaqaale iyo maarata soo dhoweyn iyo darisnimo ay ku degaan waana meesha aakhirka insha allah subxaana watacaala u ballan qaaday lagu leyn lahaa waxay laakiin iyagu afka sheegaan inay doonayaan inay hagaajiyaan xiriirka gacanka carbeed kala dhexeeya yuhuudda iyo maraykanka wada jira iyagoo doonaya inay gacanka carbeed ama carab ka daafacaan ama la dagaalamaan iiraan ama arrival of iiraan mucaaradka iiraan ay ku tahay yuhuud iyo reer galbeedka iyo maraykanka daniis saxna maaha oo iiraan iyo maraykan yuhuud waxba ma kala duwana isku mabda weeye laakiin iiraan waa dowlad taqliidiya oo ilbaxnimo lahayd islaamka hortii xidmaan lahayd oo fahamsan lucbada iyo ciyaarta siyaasadda ee reer galbeedku ciyaarayaan laakiin maaha mid diin ahaan dhaanta kuwa walow ay ilaahay magaciisana ku dhawaaqaan nebi maxamedna aqoonsany laakiin masalooyin ba markii la eego ma diin kama diin fiicna waxay hadda ku da- ku dagaalamaysaana diin mahae waa lucdo siyaasiya oo ay fahamsan tahay oo ay maraykan iyo yuhuud fahamsan tahay yuhuud waxay marka leedahay in marka laga dhigo wax neutrality gobolka laga dhigo oo gobolku noqdo mid reer galbeedka yuhuudda gacanta ugu jira meesha uu dhowaan lahaa xagga siyaasiyan dhaqaale iyo mabdahaanba reer bariga oo iiraan ay ka mid tahay maraykanku marka iyo trump waa kuwo isku dayaya inay bedelaan wejiga hore ahaa inay yuhuud ku taageeraan ciidan iyo xoog iyo dhaqaale iyo siyaasad laakiin hadda ka dhigaya wixii in laga dhigo niman ciyaaraya dhexdhexaad heshiisiinaya laba garab oo heshiinaya oo dagaalamay oo ayna midna la jirin taana shucuubta carabta iyo dadka shacabka lagu qaldo madaxda nimanka boqoradana ay ka dameeyaan ama madaxda laakiin dadka wax fahamsan oo ilahay wax dareensiiyana ay fahamsan yihiin marka waxa waxa kaloo dhacay baa leeyahay kulamo badan iyo xiriir badan oo dhex maray cumaan iyo israa'iil oo ay ka mid tahay laba kun iyo sideed iyo tobankii markii suldaan qaabuuskii hore uu tegey oo maaragtay mascad magaalada mascad ku qaabilay netanyahu laakiin ay u muuqato in laga qariyey warbaahiyaha caalamka dad badanna ay ogeyn laakiin nimanka u dhandula siyaasadda iyo iyo diblomaasiyaddu ay ogaayeen oo la socdeen waana kuwa iminka maaragtay soo faafiyey Eh, waana markii hore suaaleeyay kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii saraakiil yuhuudi ama Israel- Isra- israa'iili ay booqdaan dalka xilligaasoo maarka netanyahu eh, uu isagu toos u booqday eh, dalka cumaan taasina waxaa ahayd mid sii dheeraynay sababta waxa cad- waxa cad baa leeyahay inuu jiray heshiis hore oo diblomaasiyaed oo ka dhexeeya labada dal laakiin waxay sii dheeraysay oo ay sii eh, kobcisay xiriirkii ama ka dhexeeya xagga siyaasadda ee labada dal marka sebtembar ama, ama oktoobar horaanteedii ahayd ayaa waxaa leeyahay wasiirka arrimaha dibadda cumaan ninka yuusuf bin calaawi bin cabdallah ayaa wuxuu telefoon kula hadlay baa leeyahay counter partiga ama dhanka dhigiisa dalka israa'iil ee la yidhaahdo gabi ashkenaasi markaasoo isku raaceen inay sii xoojiyaan xiriirkooda iyagoo khadka telefoonka ku wada hadlay marka taasi waxay muujinaysaa in heshiiska carabta iyo yuhuudda ee aan hadduu soo bixin uu ahaa mid muddo soo jiitamay saraakiisha cumaan afayeenka nin layaha jibriil rajuub oo ah xogayaha guud ee ee iyo iyo xogayaha guud ee golaha dhexe ee falastiin fatax qeybta fatax ayaa iyaguna maaragtay eh, si gaara uga hadlay arintaas inay tahay mid dhibaato ku ah eh, heshiiskii carabi la gaadhay eh, yuhuuddu gaareen ahayd in aan marnaba yuhuudda la heshiin in ilaa inta ay dhulkii ay la dejiyey oo occupation ku yimaadeen lagu soo daadgureeyey markii dambena xoog ku qabsadeen oo dhulka falastiin ahayd muslimiinta ilaa ay yuhuud ka kacdo taasina waa mid dhaawacaysa heshiiska carabta oo beenis suudaan haddaan eegno maraykanku waxa uu ku cadaadiyey inay xiriir la yeeshaan yahuudda nooga waran bal arrinkaasi suldaan maxamed gareere suudaan eh, haddii aan ka jawaabo suudaan arrimo badan baa suudaan runtii ku adag ama ku- ka hor imaanaya inay caadiyeyso heshiiska lala galo maaragtay yuhuudda mana cadda arrintaasi inay dh- dhici doonto si ay saadaalinayaan arrimaha ee dhowaan ama mustaqbalka dhow aayaha dhow bishii agost sanadkan ee milaadiga wasiirka arrimaha dibadda ee ninka mike bembo ayaa wuxuu soo saaray arrin runtii suudaan usoo bandhigaysa inay xeshi xiriir la yeelato yuhuudda wuxuuna booqasho ku tegey magaalada khartuum laakiin wasiirka ra-iisul wasaaraha ama madaxa wasiirada dalkaas iyo dowladdiisu waxay dhaheen awood uma lihin maarat arrintaas inaanu fulino sababtoo ah waxaanu ku jirnaa xili kala guuda marka waa in dowladda cusub ee dhici doonta laba sano kadib dalka qabsan doonta ama doorasho dhici doonta oo la qorsheynayo inay dhacdo laba kun iyo laba iyo labaatanka laba sano kadib ayaa laga yaabaa inay dowladdaasi go-aankaa gaadho ama ay diido laakiin anagu awood uma lihin waana arrin ay kaga baqayaan dadka suudaan dad aada u cilmi badan runtii oon ahayn carabtan ee kale ee maaragtay ay nimankan tim ee khamiise weyntaa u taliyaan dadkuna ayan wax yar mooyaane siyaasadda caalamka la socon marka saraakiil ee maaragtay suudaan ah oo ku jira jenaraal cabdilfataax alburhani ayaa wuxuu la kulmay sarkaalka maraykanka aliya imirati dubai buuna kula kulmay iyagoo maaragtay ka- maaragtay sarkaal ee, the us ima- an imarati officials wuxuu la kulmay saraakiil ee, maraykan ah iyo kuwo maaragtay ee, imaaratiin ah wuxuuna kulma kale magaalada abu dhabi si ay ugala hadlaan in laga qaado shaabadii la saaray ahayd inay iyagu kaalmeeyaan waxaa loogu yeero sponsoring of terrorism inay kaalmeeyaan ama ay naasnuujiyaan argixisada kasoo horjeeda dhanaha mareykanka yuhuudda ila argixiso nimankaasa loo yaqaana si ay marka u yimaadeen baa maarata xafiiska looga taliyo ama maamulka dalka suudan dowladdan kumaalgaarka ee uu xukuma maaragtay cabdalla maaragtay cabdalla xamduug mareykanku wuxuu qaadayey tallaabooyin uu doonayo inuu ku riixo suudan inay ka noqoto qaraar horde ama nacaybka dhanaha reer galbeedka iyo yuhuudda oo ay kaga tageen xafiiska xafiiskiina laga xayuubiyey raad kasta oo diidan danaha yuhuudda iyo danaha mareykanka oo dowladda cumar bashiir ay kaga tagtay si markaas loogu furo xiriirkii dhaqaale xiriirkii maaragtay financial international financialka xiriirkii maaragtay maaliyadeed iyo kii hayadeed iyo in loo furo waxa la yidhaha potential foreign investment kaalmo dabadeed oo la siiyo oo dib loogu soo celiyo dalka suudan waa inay ka tanasho meelahaas kana tataraadkii ama cid kasta oo diidan in yuhuud maaragtay laga hor yimaado danaheeda ama mareykanka dowladda masar ee imaaraadka aada u mareyso inay aada ugu xariibsan tahay dhaqdhaqaaq culusna ku leedahay siyaasadda hadda caalamka markii loo ego carabta iyo gacantogaaleynta ay yuhuud caalamka islaamka ama carab ay u gacan gelinayso iyadoo markaas ciyaaraysa dullaalnimo weyn ayaa iyadu waxay aada maaragtay dabada uga riixaysaa in dowladdan kumeel gaarka ah ee maaragtay suudan la siiyo lacag maaragtay lagu qiyaasay saddex bilyan oo ah waxa la yihahdo kaalmada bini aadanka oo si toosa loogu kabo qaabkeeda maaragtay miisaaniyad dalka ee dhaqaalaha lagana saaro liiska argixisada ee lagu shaabadeeyey muddo aan dhoweyn hay-adaha dowladda ama xafiisyada dowladda looga taliyana aan laga arag calaamad ama waxa la yidhaahdo nacayb yuhuudeed ama nacayb dana maraykan dalka kuweyt runtii isagoo ah ka mid ah dalalkii dhowrka ayee la saftay isku dhicii wadamada khaliijiyiinta dodobada ah isagoo la saftay sacuudiga iyo imaaraadka ayaan isagoo ilaa iminka aan caadiyeyn baa leeyahay heshiis lala galo yuhuudda aana muujin walow la leeyahay inuusan marnaba ka fogaan karin qaraarka ay qaataan ama go-aanada ay qaataan sacuudiga iyo imaaraadku laakiin maraykanku meelaha uu danaynayo oo uu doonayo inuu mustaqbalka dhow tago oo uu xoogga saaro ayay ka mid tahay waxaana jira isku dhac badan oo dad badan oo falastiiniya qaxooti ah oo ay ka mid tahay qeybo kamid dowladda maaragtay falastiin ayaa dalka kuweyt ku sugan taasina waa mid runtii kuweyt mar walba aan ku riixayn in ay go-aan deg dega qaadato oo ku salaysan heshiis deg dega oo la cadeeyo oo yuhuud la yeelato trump wuxuu ku dhawaaqay wuxuu soo jeediyey bayaan uu leeyahay dalalka carabta oo kuweyt ku jirto waa inay ka dhigaan wax caadiya in la abuuro xiriirka lala yeesho maaragtay israa'iil oo carabi iska ilowda colaadii hore oo maarata leeshiisaa yuhuud maadaama ay mudaqad kuwa nool yihiin arrimahoodana meel laga wada xukuma maadaama ay cadow uleeyihiin u yihiin muslimiinta saxda ah oo kitaabka ilaahay doonaysa oo iyagu ay turisto u yaqaaniin iyo iiraan oo diidan danaha reer galbeedka yuhuud marka fallada iyo bayaanka uu maaragtay soo diray trump waxaa maaragtay wakiil ugaha dalka kuweyt wiilka u weyn maaragtay amiirka dalka sheekh naasir sabaax al axmed al jaabir al sabax ninka layihahdo kaasoo markii dambe maaragtay la siiyey waxaa la yihahdo bilad kuweyt indisaha ama soo jeedinta ay yuhuudda iyo maraykanka wadaan oo la doonayo in carab lagu soo gacan geliyo laguna hantiyo siyaasadooda dhaqaalahooda si muslimiinta loola dagaalamo qatar oo runtii iyada gees la geliyey oo gooni daaqah iyadoo lagu tuunsan yahay inay maaragtay heshiis la leedahay turkiga oo isugu dhow yihiin iyo iiraan ayaa iyadu weli aan saldhigga ugu weyn ee maraykankuna ee dalalka muslimiinta laga duulana weliba gaaraan bariga dhexana iyada uu ku yaalo ayaa iyadu hiri heshiis dhowla leh iiraan laakiin aada u malaysay inay kala fogaadeen waxii la ohan jiray wadamadii g c c-ga ama gacanka galf countrieska la ohan jiray inay maaragtay kala fogaadeen markii sacuudiga iyo imaaraadka iyo baxreyn iyo maarata egypt ay u jareen xiriirkii ganacsi iyo kii dhaqaale laba saddex sano ka hor dhulkeedana laga xilay oo laga cunaqabateeyey wixii dhulka iyo hawada kasoo geli lahaa taas oo laleeyahay qatar waxay taageertaa wixii argixisa argixisada wixii kasoo jeeta danaha maraykanka iyo yuhuudda carabna afka loo geliyey marka qatar iyadu weli heshiiskaas lagalama tashan loomana soo bandhigin wayna hadday cidi qaadanaysa waxay noqonaysaa dadka dalka ugu dameeya maadaama iyadu ay aada ugu dhowdahay turkiga oynu xaaladiis ognahay iyo meeshaay kala taagan yihiin reer galbeedka iyo carabta ay hogaaminayaan sacuudiga iyo masar iyo wixii lamid ah dalka algeria ayaa iyadu marnaba diiday oo tiri marnaba nama soo gasho waxaana ku dhawaaqay madaxweynaha cabdilmajiid taabuni walow ay ka diin fiicnayn kuwa kale haddana wali waxaad umaynaysaa qowmiyadda carabtu inay ku damayso oo ay muuqanayso iyadu waxay tiri taasi waa qayqaybin lagu samaynayo dalalka carabta ama lagu baabiinayo jaamacatul carab marka ma doonayno inaanu heshiis la galno wadahadlana ka galno ciidina dulaan nooga noqoto ilaa dhulkii falastiin xadadkii ay kusoo deso yahuuddu qaarna la dejiyey aanu go-aan ka qaadanay kun sagaal boqon toddobiyo lixdankii la fuliyo magaalada barakeysna ee qudusna laga dhigo maarata magaalo muslimiinta falastiin ay gacanta ku hayso yeeli mayno marka dalalka carabta ilaa imika dalalkaa dal unbaa arrintiisa maarata banaanka sheegtay qadarna waxay ku xiran tahay in lagu tumeeyaa dalka turkiga oo ay kala taagan yihiin nimankan hawsha wata ee isku xiran ee kooxda ah ee gaangiska diiradda jimcaha ayaan ku guda jirnaa waxaana toddobaadkan marti ku ah garyare oo dalka dibaddiisa jooga bariga dhexe kadib yuhuudda halkeybay u socdaan xilli ay soo baxayaan inay danaynayaan soomaaliya haddii la isweydiiyo xaggee u socotaa yuhuudi waxay u socotaa saa hore u soo sheegnay dhulkii ay sheegan jireen oo lahaayeen waan laka caybshay oo khaybarko ka tahay ardulmadiina ardulmaarata daaif maarata ardulmaarata maka dhulka ayay doonaysaa ardul falastiin ardusham oo islaamku uu markii ay dara ula tageen laga cayriyey kadibna muslimiintu ay gacanta ku dhigeen iyagoo ixtiraamaya wixii birimageydaha oo yuhuudda ka haray iyo nimankii kaleba lamana baabi'in calaamadihii diinta oo kaniisadihii iyo kaniisadkii iyo maaragtay maalihii macbudyadaha oo alle lagu caabudi jiray intaan islaamku soo degin oo waa la ixtiraama islaamkuna waa ixtiraama meelahaas maadaama ay mar diin uun ilaahi subxana wata xaggiisa ka timi ay mar lagu caabuday walow hadda diin hadda alle xad ka timi oon furqaan ahayn oon kitaabka furqaan ayan jirin laakiin inagu inay jirtay baynu u aaminaynaa oo iimaankeennaba ka mid tahay shanta inaynu aamino kutubada ilaahay soo dejiyey subxaanah wa tacaala marka taasina halkaas ayay u socotaa waxaa kaloo jirta waxayna iyaga qorshaha ugu jirin oo ilahay hore noogu sheegay oo sidaan xusay markii horeba suratul xujraan iyo xadiis nabigu inay caddaynayaan in halkaa lagu baabi'in doono taasina ay wadkoodii oo meeshay ku baabi'i lahayeen ay tahay muslimiintuna ay gacan saari doonto ilaa la marsiiyo intii ilaahay subxaana wa tacaala qadaray ama u qoray wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baad umahadsantahay kaasi waxa uu ahaa suldaan maxamed gareere oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed martina ku ahaa barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan looga hadlay arrimaha ku gadaaman xiriirka ay leeyihiin yuhuudda iyo qaar ka mid a xukaamta carbeed aniga ayaa barnaamijka soo saara oo idinla socodsiinayay dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabaadiino asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
أيها المسلمون أيها المسلمون أيها